This is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom ciid wanaagsan dhegeystayaal waa subax talaado ah aan idhaahday waa subax axad ah lix iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxda ugu sarraysa soomaaliya oo shacabka ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciid al adxa uguna baaqay inay iscafiyaan walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin caqiidadeenna islaamka iyo diinteenna islaamka intaba ku leh magac iyo muuqaal iyo xusuus iyo xis aad iyo aad u weyn sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta guud ahaan hambalyo ciidda carafa waxaan leeyahay dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo
waxaa kaloo maqli doontaana waraysi ku saabsan muhiimadda maalinta ciidda iyo sidoo kale warbixin ku saabsan madaxweynaha puntland oo mar kale ku celiyey in dowladda federaalk iyo puntland ay isku hayaan hirgelinta nidaamka federaalka puntland ay ku dhaqmi doonto awoodaha uu siiyey dastuurkeeda iyo qolobo kale iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan
maalin ciido magaceed weyne mudaniyo marwooyinba
laakiin intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida sideed ka mid ah ciidamada israa'iil ayaa sabtidii shalay lagu dilay koonfurta marinka khaza sidaasi waxaa xaqiijiyey militariga israa'iil xilli ay ciidamada israa'iil weli kusii siiqayaan gudaha iyo hareeraha magaalada koonfureed ee rafax militariga israa'iil waxay sheegeen in dhammaan askarta la dilay ay ka wada tirsanaayeen cutubka injineeriyadda oo baabuur ay la socdeen oo ahaa kuwa gaashaaman lagu dhuftay walxaha qarxa waxay kaloo sheegeen in weerarka uu ka dhacay aagga teel al suldaan ee galbeedka rafax aroortii hore ee shalay garabka hubaysan ee xamaas ayaa sheegtay in gaariga ay la socdeen ciidamada israa'iil ay u dhigeen miino lagu diyaariyey aaggaasi taangiyada israa'iil ayaa ku sii siqaya xaafadda teel al suldaan isla markaana madaafiic ku garaacay aagga xeebta halkaas oo ay u qaxeen kumanaan qoys oo falastiiniyiin ah dhanka kale duqeymo ay ciidamada israa'iil ku bartilmaameedsadeen koonfurta khaza ayaa waxaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo toban falastiiniyiin ah dowladaha sweden iyo iiraan ayaa sabtidii shalay isdhaafsaday maxaabiis ay muddo sannado ah kala hayeen sweden ayaa sii daysay sarkaal hore oo iiraan ah oo lagu helay dembi ah inuu ku lug lahaa dilwadareed dhacay sanadihii sideetameyadii halka iiraan ay sii daysay laba qof oo swidish ah oo halkaasi ku xirnaa isdhaafsiga maxaabiista ayaa waxaa dhexdhexaadinaysay dowladda cumaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi bayaanka ayaa lagu xaqiijiyey in dadaalka cumaan uu keenay in labada dhinac ay ku heshiiyaan sii daynta dadka ay kala haysteen cumaan waxay kaloo sheegtay in muwaadiniinta laisdhaafsaday laga soo kala wareejiyey tehraan iyo stockholm sweden ayaa sii daysay xamiid nuuri oo lagu helay dembi ah inuu qeyb ka ahaa dilwadareed lagu fuliyey maxaabiista siyaasadda ee iiraan sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii wakaaladda wararka ee iiraan ayaa baahisay muuqaalka nuuri oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee mahrabaad ee tehraan halkaas oo ay ku soo dhoweeyeen qoyskiisa roog cas gelinkii dambe ee shalay dhinaca kale muwaadiniinta swidishka ah ee kale ah john falodros iyo weliba saciid casiizi oo ku xirnaa iiraan ayaa la sii daayay waxaana dib loogu celiyey dalka sweden oo ay soo gaareen gelinkii dambe ee sabtidii shalay dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxda ugu sarreysa soomaaliya haddii aan ku horeyno ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay ama ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa waxaana dhanka kale ay ugu baaqeen inay iscafiyaan oo bulshada inteeda waxhaysataa ay u gargaaraan kuwa danyarta ah warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kasiira xilli maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa madaxda ugu sarraysa dalka waxa ay hambalyo ku saabsan munaasabadda ciidda u direen shacabka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horreyn shacabka u rajeeyey in ciidanteeda kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan iyo ciido kaloo badan oo mustaqbalka ana nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni dalkeenna iyo dadkeennu ay helaan allah nugu gaarsiiye ayaan leehay walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin caqiidadeenna islaamka iyo diinteenna islaamka intaba ku leh magac iyo muuqaal iyo xusuus iyo xis aad iyo aada u weyn sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta guud ahaan hambalyo ciidda carafa waxaan leeyahay dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaana dhibaatadooda iyo culaysyadooda ilaahay ha ka qaado dowladnimadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennana ilaahay kor ha yeelo deganaanshiyo iyo amni iyo istiqraar intaba allah siiyo xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay in munaasabadda ciidda awgeed ay iscafiyaan ummadda soomaaliyeed waxaana uu dhanka kale soo jeediyey in la caawiyo dadka saboolka ah waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan halkan aan baaq uga jeediy oo ah baaqaas laba waxyaabood oo aad iyo aad muhiim u ah in ay sameeyaan midda koowaad waaye in la iscafiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalkiisa soomaaliga inuu cafiyo haddii uu u garaabay uu cafis weydiistay iyo haddii aanu weydiisaninba inuu cafiyo qodobka labaadna waxay tahay ilaahay dadka xagga xuquuqda iyo xagga caqiidada iyo kulli waa ka saman yihiin laakiin xagga hantida ilaahay dadka kama simin oo dadna waxyaraanta ayuu ku imtixaanay ilaahay dadna wax lahaanshaha ayuu ku imtixaanay kuwa wax la-aantu ay haysatana samir iyo dulqaad iyo allabariga inay badiyaana laga rabaa kuwa wax haystana sadaqada iyo kaalmada iyo maxaanku irahday dadka isticaanada ay u sameynayaan ayagana inay kordhiyaan oo ay badiyaana laga rabaa waxaan leehay walaalka soomaaliyeed oo wax haystow walaalkaaga gacantiisa ay gaabatay wax u tar deriskaaga eeg ilmahaagu inta farxaan ilmaha deriskaaga farax la-aan yaanay ahaanin maanta ilmahaaga inay ciidaanay cunto macaan cunto fiican cunaan deriskaagana yaanu cunto la-aanin ha loo gargaaro kuwa masaakiinta ah ha loo gargaaro inta danyarta ah madaxweynaha ayaa sheegay inuu soo dhammaaday wakhtigii al-shabaab waxaana uu dhallinyarada ururkaasi ku jirta kula teliyey inay ka soo baxaan si cafis loogu fidiyo gabalka khawaarijta wuu sii dhacayaa mustaqbal ma jira xaggaa dadkiina xaggiisa ayaa mustaqbal soo jira ayaan leenahay dadka soomaaliyeed waxaana u sheegayaa maalmaha khawaarijta inay soo koobmayaan dagaalku waa soconayaa dalkan ilaa khawaarijta laga waayo oo dadkii ahlu sunna ahay ay sunnadoodii usoo noqdaan waxaan leeyahay dhallinyaro soo laabta dadka soomaaliyeed dhammaan hala dhiirigeliya dhallinyaradaas inay soo laabtaan ha loo caqli celiyo waalidiinta waxaa leeyahay dhallinyarada cabsida la geliyey oo haddaa noqotaan qoortaa laidinka jarayaa la yidhi hadday soo noqdaan qoorta laga jari maayo laakiin dagaal haddii ay galaan oo dagaal lagu jibiyo dagaal ninka galay waa dhimanaya waana dhaawacmaya laakiin ninkii soo noqday yiraahdo anigu waa soo noqday dembigiisana waa la cafinaya ummadda hadduu cafis weydiisto dowladduna nolol inuu helo way ka shaqaynaysaa leh ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhankiisa shacabka ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidul adxa waxaan hambalyo ku aadan ciid aladxa almubaarak sanadka hijriga u dirayaa guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay ciidan ciideeda kale allah inagu gaadhsiiyo nabad bashbash iyo barwaaqo ciidda carafo oo ka mid a ciidaha ugu waaweyn ee islaamka ayaa maanta si weyn looga dabaaldegayaa magaalada muqdisho waxaana aroortii hore saakay durba masaajidada ka bilowday takbiirta salaada ciidda ciidan ayaa caan ku ah in xoolaha la bireeyo masaakiintana laga farxiyo allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba munaasabadda ciidul adxa ee maanta loo dabaaldegayaa muhiimad intee la-eg ayay u leedahay bulshada muslimiinta maxayse oga dhigan tahay ayaan weydiiyey imaamka xarunta islaamiga daarulhijra ee gobolka minnesota sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culummada soomaaliyeed
marka koobaad adiga iyo bahda idaacadda iyo ummadda soomaaliyeed intaba waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan maalinta oo maanta oo kale oo ciidul adxa ay tahay waa ciidaha muslimiinta midda labaad ee weliba weyn weeye muhiimadda maanta oo kale ay leedahay waxa weeye waa maalin dadka xajka joogaana ay acmaashii xajka inta ugu badan ay gudanayaan dadka kale xajka aan jooginna la doonayo inay salaad muxuu ahaa salaad ciidda isu soo baxaan udxiyo iyo xoolo gowrac ay sameeyaan muxuu ahaa midnimadooda iyo wadajirkooda ay muujiyaan isnaxariisasho iyo isdulqaad fara badanna ay muujiyaan ayaa la doonayaa waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaadkiisa iyo naxariistiisu ay soo daweyso ay furan tahay marka qiimahaasay maanta oo kale ay leedahay waa gartay marka maxay oga dhigan tahay muslimiinta dunida maanta oo kale cabdiqaadir ose alla uga fiican weeye muslimiinta dunida maanta oo kale waxay uga dhigan tahay marka koobaad rukni ka mid a arkaantii islaamka ayaa maanta oo kale dhex dhacaysa oo ciidaheenna labada a mid weliba waxay midna waxay dhacaysaa markii ramadaanka aan soo soonno midda kalena waxay dhacaysaa acmaashii xajka marka la gudanayo oo rukniga arkaanta islaamka ka mid a ayaa ku beegan marka qayb ka mid a waxa weeye waa xusuus xusuusin dadka la isxusuusinayo xidhiirka ilaahay lala leeyahay subxaana wa tacaala midda kale waxay uga dhigan tahay dadka muslimiinta ee lagu qiyaasayo maanta muxuu aha bilyan iyo hafa bilyan lagu qiyaasayo adduunka dacaladiisa ku nool dadkaasoo dhan baa waxa ay u tahay shicaar midnimo iyo halkudheg midaynaysa waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub qofkii shacaa'irta ilaahay iyo halkudhega ilaahay iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu muujiyo oo weyneeya arrintaas waxay ku tusinaysaa cabsida ilaahay subxaana wa tacaala marka dhankan kale waxay muujinaysaa midnimada iyo wadajirka ummadda ayay muujinaysaa xagga kale waxay muujinaysaa oo kaleeto dadkan muslimiinta ahee saa u sheegna saa u faraha badanu in la doonayo inay isku dan yihiin inay isku ujeedo yihiin inay isku umma inay isku risaalo yihiin inay fahmaan in la doonayo ayay xagga kale muujinaysaa ay caddaynaysaa yacni
sheekh waxaad nooga warantaa muhiimadda xooloqalka faa'iidada ku jirta iyo xilliga ay tahay dadka inay gowraca sameeyaan
sida saxda ah ee wanaagsan horta gowracu waa sunno weeye sida saxda ee wanaagsanna waxaa la rabaa maanta in la gowraco weliba waxaa fiican in la gowraco taqriiban salaada kadib yani in la gowraco salaada ciidda kadib in la gowraco ayaa wanaagsan marka gowracu guud ahaan waa sidaas maalmaha la yidhahda ayaamu tashriiqa lafteeda oo ah koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka maalmaha laftooda haddii qofku maanta uu ka gaari waayo oo fursad uu helo inuu gowraco wuu gowraci karaa laakiin sida ugu wanaagsan ee ugu habboon gowracu waa maanta weeyaan taas waa qayb weeyaan qaybta kale gowracu waa sunno weeye waxaana loogu talagalay ujeeddadu ay tahay cabdiqaadirow dadka muslimiinta ah in fara badan baan waxba haysanin marka inta aan waxba haysanin inay maanta oo kale ay muslimiinta muxuu ahaa kale ay iidaan iyo koosaar iyo wax ku celiyaan in la dareensiiyo oo farxadda la wada qaybsado ujeeddada kale ee ku jirtaa waa taas weeyaan qaybta kale ee gowraca loo samaynaya waxa weeye waa xusuusasho la xusuusanayo nebiyullaahi ibraahim iyo muxuu taariikhdii iyo nebiyullaahi ismaaciil xusuusa xusuusta qoyskaas qiimaha badan muxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala uu karaameeyey xusuusasho la xusuusanayo iyaduna qayb ka mida weeyaan marka gowracuna waa sidaa yacni ugu dambeyntii sheekh maxay tahay fariintaada ciidda ee aada u dirayso ee shacabka soomaaliyeed cabdiqaadir su-aal aada u fiican weeye fariintaan u dirayaa waxa weeye dadka soomaaliyeed faraha badan ee kala duwane maanta ciidiya marka koobaad horta waa ciid wanaagsan baan leenahay marka labaadna waxaan dadka u dardaarmaynaa wadajirka iyo midnimadu inay lagama maarmaan taho ilaahay uu qur-aanka in badan ku tilmaamay wa ana haadihi ummatakum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun marka wadajirka iyo midnimada in in la xoojiyo ta kale waxaanu kelimadan la wadaagaynaa ay tahay in cafis iyo tasaamuxu la sameeyo oo cabdiqaadiroo cibaadan aan samaynayno salaada ciidda la tukanayo xoolaha la gowracayo xataa laskama aqbalayo hadday dadku cadaawad iyo cuqdad iyo isu qabaan oo nacaybta u dhexdooda jiro saa darteed in laiscafiyo oo forgiveness iyo cafis la sameeyo oo ilaahay uu qur-aanka in fara badan ammaanayo fasfaxi safxa aljamiil walaman sabara wakafara ina dalika lamin cazmi lumuur waalkaadimiina algayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin marka in laiscafiyo oo cafiskana lagu dadaalo oo ay laga maarmaan u tahay haddii aan doonayn inaan hore u soconno taana waa qodob labaad weeye qodobka saddexaad aan raba inaan isu dardaaranno waxa weeye waxaa ina deeqda nabadda inaan nabadda ka wada shaqayno waxa lala wixii colaado ahee dhexdeenna ana in laysku dayo wada hadal in lagu xaliyo oo dadku ay ogaadaan inaysan kala maarmin inay isku muxuu ahaa ummad iyo diini ka dhaxayso dal ka dhexeeyo dadnimo ka dhaxayso qoladaa nabaddiidka ah inoo diida nabaddan aan meel ugu soo wada jeedsano dardaaranka iyo kelimada aan u dirayaa dadka ugu dambayntii waa sidaa weeyaan
aadaa u mahadsantahay sheekh ciid wanaagsan ciid wanaagsan jasaaka allah khayr adiga iyo bahdida cadda mar kalees waxaan dilinahay ciid wanaagsan
kaasi wuxuu ahaa imaamka xarunta islaamiga daaral hijra ee gobolka minnesota sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo isagoo ku sugan gobolka minnesota qadka telefoonka iigu warramayay haddii aan kasoo noqonno wararkeeni ciidda markana puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka qeyb galay furitaanka kalfadhiga afar iyo kontonaad ee baarlamaanka puntland ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya puntland iyo dowladda dhexe siciid deni ayaa mar kale ku celiyey in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo puntland ay isku hayaan hirgelinta nidaamka federaalk ee lagu heshiiyey isagoo sheegay in puntland ay ku dhaqmi doonto awoodaha uu siiyey dastuurkeeda inta uu khilaafka taagan yahay faahfaahinta warkan waxaa garowga nooga soo diray nuux muuse birjeeb madaxweyne siciid deni oo khudbad dhinacyo badan ka jeeday furitaanka kalfadhiga kontaneefaraad ee baarlamanka oo ay goobjoog ahaayeen xildhibaanada xukuumadda iyo martida lagu casumay kalfadhiga oo ay ka mid yihiin qaybaha bulshada ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeyey puntland iyo dowladda federaalka waxauna tilmaamay in ay diyaar u tahay puntland xalka gaaridda arrimahaasi iyadoo aan waxba iska bedelin mowqifkii dowladda puntland qaadatay markii la tuuray dastuurkii soomaaliya ku heshiiska ku ahayd haddana puntland waxay diyaar u tahay inay wada xaajood toos ah kala gasho dowladda federaalka ah arrimaha masiiriga ee hortabinta u leh dowlad dhiska soomaaliya sidoo kale waxay dowladda puntland diyaar u tahay inay arrimaha khilaafaadka siyaasiga ah iyo midka sharci looga gudbi karo mabaadii ku salaysan wada hadal ku qotomo wadar ogol isla markaana la ixtiraamayo ku dhaqanka sharciga oo ugu horeeyo dastuurka ku-meelgaarka ah isla markaana waxaan siyaasadda ka leenahay sidii dowladda puntland ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ula yeelan lahayd iskaashi horumarineed mid amni mid bulsho dowladda puntland waxay juhdi badan ku bixisay haddana ay diyaar u tahay sidii loo xaqiijin lahaa dowlad soomaaliyeed oo xasilan amni ah oo horumarsan puntland waxay ku talinaysaa in laga fogaado siyaasadaha guracan ee ku dhisan in talada dalka la maroorsado isla markaana ay koox dano gaar ah dalka iyo dastuurka u afduubnaato dowladda puntland iyadoo xeerinaysa mabaadi'da dowladnimada iyo ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka waxay ku dhaqmi doontaa awoodaha uu siiyey dastuurka puntland iyo dastuurka ku-meelgaarka ee soomaaliya inta hoggaanka sare ee hay-adaha dowladda federaalka ku soo noqonayaan xayndaabka sharciga ee lagu heshiiyey dhanka baarlamaanka ayuu ka codsaday inay ku daraan ajandahooda kadoodidda arrimo badan oo uu sheegay madaxweyne deni inay dhinacooda tabanayaan mudana guddoomiye mudana yaariye marwooyin waxaan rabaa in aan idiin caddeeyo idinka iyo shacabka reer puntland iyo guud ahaan shacabweynaha soomaaliyeed eyna dhegaysanaya arrimaha masiiriga ah ay isku khilaafsan yihiin dowladda puntland iyo dowladda federaalka waxaa ka mid ah hergelinta nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyey ay ka mid yihiin qodobada awood qaybsiga nidaamka maaliyadeed ee federaalka physical federalism qaabdhismeedka amniga qaranka wadaagga khayraadka iyo hannaanka cadaaladda waxaan golaha sharafta badan ee baarlamaanka u soo jeedinayaa inay ajansayaashooda ku darsadaan ka doodidda khilaafaadka u dhexeeya dowladda puntland iyo dowladda federaalka oo ku qotoma arrimahaas aan soo sheegay golaha baarlamaanka ee puntland ayaa wakiilka ah bulshada puntland dowladda puntlandna iyo xukuumaddu waxay u igman tahay fulinta iyo sharciyada iyo xeerarka golayaasha dowladda ee golaha baarlamaanka puntland u horreeyo ay oggolaadaan waxaan halkaan u soo jeedinayaa golaha baarlamaanka inay si dhaba u falanqeeyaan marin habaabinta sharci iyo dastuur ee ka socota magaalada muqdisho dadka puntland waxaa wakiil u ah bulsho ahaan baarlamaanka waxaan guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ku codsan lahaa inay ajandahooda ku daraan ka doodidda arrimaha masiiriga ah ee dalka guud ahaan iyo kuwa khuseeya puntland si mowqifka xukuumadda uu qaadanayso uu u noqdo mid matalaad ka haysta shacabkeeda oo ay baarlamaankeeda ay u igmadeen arrintaas waan boorinayaa waana rajaynayaa in lagu dari doono dhanka somalilan iyo kaatumo ayuu madaxweyne deni ugu baaqay isimada iyo dhaqanka inay adkeeyaan nabadda iyo wada deganaanshaha maamulka somalilan iyo dadka walaalaha ah ee xuduudda ee ka dhaxayso daaqa iyo wada noolaanshaha ee gobollada s c iyo somalilan in cuqaashooda iyo isimadooda iyo waxdaradkooda waxaan halka uga dirayaa baaq in la adkeeyo nabadda in la adkeeyo wada noolaanshaha iyo in la ilaaliyo inaan cidna cid ku xadgudbin si loo ilaaliyo wada jirka ehelnimada iyo wada dhaqanka muddada dheer soo jiray iyadoo qolo walba la ixtiraamayo maamulkeeda iyo degaankeeda inay iyadu maamulato arrintaas waa arrin muhiim ah waa in laga gudbaa colaadaha sokeeye waa in bulshadu ay wada hadashaa waa inay bulshadu isu oggolaataa qolo walba waxa ay doonato oo danteedu ku jirto inay ku dhaqanto arrintaas ayaa u horseedi karta soomaali xasiloon is-ogol wada nool waxaan rajaynayaa arrimaha siyaasiga ah ee u dhexeeya siyaasiyiinta inaysan noqonin mid galaafta nolosha bulshada ee ku ekaadaan arrimaha siyaasadeed ay noqdaan kuwo aragti iyo afkaar ku salaysan aysan noqon kuwo colaado huriya nuux muuse birjeeb v o a garowe
aynaan u gelin heesahana ciidana ciyaarihii tartanka kubadda cagta ee qaramada yurub ee toddobaadkan furmay ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno xulka talyaaniga ee ah kan difaacanaya koobka qaramada yurub oo ay kusoo guuleysteen ayaa xalay la ciyaaray xulka aysan markaasi isku awoodda ahayn marka ay noqoto dhinaca ciyaaraha ee albania itaaliya ayaana markaasi albania kulankaasi waxay uga badisay laba gool iyo eber goolasha aan dhahday laba gool iyo gool goolasha xulka talyaaniga ayaa waxaa u dhaliyey xidigahda kale aha bastoni oo difaaca uga ciyaara iyo barella laakiin goolka oo ay la hormareen xurka arbenia ayaa waxaa u dhaliyey nadem bejrami sidaas ayaana talyaaniga oo markaasi difaacanaya ay xalay guusha ku raacday talyaaniga ayaa ku jira gruupka b waxaana sidoo kale gruupkaasi ka mid ah xulalka sbain iyo croatia oo iyagana wada ciyaaray ciyaartan oona ahayd tan ugu adag ee ciyaarihii shalay dhacay ayaa saddex gool iyo eber waxaa ku badiyay xulka sbain loomana filayn ilka xulka croatia sidaasi fudud looga badin doono saddexda gool ee croatiana waxaa u dhaliyay xidigaheeda kale ah alvaro marata oo sanadkan ah kabtanka xulka sbain iyo fabian ruis iyo dani carvahal kulamadaasi ayaana shalay dhacay gruubkan ayaana lagu tilmaamaa inuu yahay kan ugu adag ee gruubada ama heerka gruubada ee tartanka qaramada yurub switzerland iyo hungary oo wada ciyaarina saddex iyo hal switzerland ayaa ku badisay markana kaalmihii heesaha
wamaalin ciido magaceed weyniyo midan iyo marwooyinba kala maqnaanina wamaalin ciido magaceed weyni midan iyo marwooyinba kala maqnaanina manta cadariyo aynumaawer iskumayno marmushaah manta cadariyo aynumaawer iskumayno marmushaah maalinta weyn yaalamoga wamaalin ciido muslimiintu leedo melkada ilaahay markhaati noqote wamaalin ciido muslimiintu leedo melkada ilaahay markhaati noqote manta cadariyo aynumaawer iskumayno mashmushaah manta cadariyo aynumaawer iskumayno mashmushaah maalinta weyn yaalamoga wamaalin ciido culimadu madiixdo madaxigii rasuulkiyo ad madad ku qaadi wamaalin ciido culimadu madiixdo madaxigii rasuulkiyo ad madad ku qaadi manta cadariyo aynumaawer iskumayno marmushaah
intaasaan ku dhaafno mar kale ciid wanaagsan idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa
manta cadariyo aynumaawer iskumayno marmushaah